waxaa hoos udhac xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo xoolaha suuqyada magaalada baladweyn taasi oo sababtay xoolaha la keeno suuqa oo batay halka neef oo ariga ayaa maraya qiimo dhan konton ilaa afartan doolar halka markii hore la iibin jiray toddobaatan ilaa siddeetan doolar qaar ka mid a ganacsatada xoolaha suuqyada magaalada baladweyn ayaa raadiyo beerula uga waramay qiimaha xoolaha qiimodhac aada u weyn ayaa laga dareemayaa suuqa saylada magaalada baladweyn macnaha waxaa sababay xilli waxaa la galay xagaay la yidhaahdo oo macnaha qaboobadii aa dhacay howluhu maaragtay hoosudhac weyn ayaa laga dareemayaa sayladda magaalada ariga jarka qaymihii la gadi jiray aad ayuu ugu hooseeyaa ariga jarka maalmo dhexdaas wuxuu ahay boqol iyo toban boqol iyo labaatan ayuu ahay hadda ariga jarka neefka ugu sarreeya waa siddeetan dollar gacanta ku xigto waa toddobaatan gacanta hooseysana waa lixdan saasaa la kala gadoohaya sayladda magaalada beledweyne ariga dubaaxa haddaan kaaga waramo ariga la yidhaahdo ari muraadka la yidhaahdo waxaa la gadi hayaa awal ahaa jira siddeetan toddobaatan hadda wuxuu mari hayaa konton ay u korayso ilaa afartan qiimaha ugu hooseeyana waa labaatan dollar qiimaha ku xigana waa soddon dollar wananka haddaan ka waramo wananka dhoofka ah beecoodu aada ayuu u hooseeyaa macnaha awal waxaa la gari jiray qiimo saro haddana waxay marayaan konton dollar wanka weyn wanka ku xiga afartan wanka ugu hooseeyana soddon urgada la yidhaahdo jaqiiqa ah oo yaryarka ah ayaga waa qiimo kore ayaa la gari jiray hadda wax ugu horeeyo afartan wax ku xigo soddon wax ugu hooseeyo labaatan iyo shan dollar
ka raadino noolo maalmeed ka raadino xoolaha markay xagaaga uu yimaado hoosudhac weyn ayaa hoosudhac weyn ayaa ku yimaada beecooda beecooda hoos ayuu tagaa xilliga oo guga xooluhu aaday maaragtay u yacni sarokacaan ariga caatada ah ariga caatada ah waa labaatan waa soddon labaatan iyo shan qiimahooda waas hadbana neef walba wuxuu ku xiran yahay siduu u cayilan yahay ayuu ku xiran yahay neef walba siduu u cayilan yahay markii hore xilligii ariga waxaa la gadi jiray siddeetan toddobaatan sagaashan ayaa la gadi jiray hadda laakiin xabaaga ariga dhulkuu yaallaa waa raqiis ganacsatadii iyo xoolo dhaqatada ayaa saameyn kala kulmay hoos u dhaca ku yimid xoolaha maadaama markii hore ay ka heli jireen qiimo ka badan kan ay hadda iibiyaan